qaybo ka tirsan somalilan ayaa waxaa ka curtay roobab xoog badan oo ka da-ay meelaha meelihii ay abaaruhu saameeyeen roobabkan ayaa biyo dhigay deegaanada qaarkood halka meelo kalena uu iminka weli daayo wariyaha v o e da hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa wariyahana ismaaciil xuseen farjar uga waramay roobabka hargeysa ka curtay ismaaciil oo deegaano ka mid a somalilan waxaa ka curtay roobab waxa uu si teelteela uga da-ayaa meelo badan oo kamid a deegaanada somalilan meelaha qaarna aada buu helay tusaale ahaan saaka tobankii subaxnimo wuxuu ka bilowday magaalada xuduudeeda wajaale ee xadka somalilan iyo etoobiya waxa uu tobankii subaxnimo ilaa kowda duurnimo maanta uu hayay deegaankaasi roob aada runtii loogu loogu qabowsaday baa ka da-ay deegaanada kala bayd mashruuca jabiley allay baday arabsiyo intaas roobka uu ka da-ay wuxuu weliba aada uga da-ay deegaanadaas aan soo sheegay allay baday oo kale wajaale iyada ay ilaa mar dhawatilan sheegay uu ka da-ayay hargeysa iminka daruuro madowga dul taagan isagana iyada lafteeda uu ka da-ay oo runtii shuux lagu qabowsaday baa iyadana ka da-ay deegaano badan oo kale ayaa jira waxaa laga soo sheegaya roobka imika magaalada burco oo uu isna in lagu qabowsaday roob ku helay walow aanu aada u badnayn wala markaana deegaanada aynu ka sheekaynano oo abaaro in badan hayeen ma roobka helay aanay isu dhigmin haddana roobo wanaagsan baa ka da-ay ismaaciil markaa xagga waqooyiga somalilan deegaano ka tirsan gobolka salel oo aan la xidhiidho baa laiga soo sheegaya roobabka caasha cadda uu ka da-ay sidoo kale deegaanka cabdi geedi ilaa waqooyiga hargeysa roobka uu ka da-ay waa laga soo sheegaya siday sheegeen dad deegaanadaasi oon la xidhiidhay danyada ayaa biyuhu rogmanaya meelaha qaarkood waan gartay barkhadow markaad eegtid dhulkan galbeedka waxaad sheegtay in meelo kala duwan uu roob ka da-ay gaar ahaan dhulkan xeebta iyo ilaa wajaale ilaa meelaha inuu roob ka da-ay dhinacan barigana abaar daran baa ka jirta inkastaad sheegtay roobaan badnayni inuu burco haatan ka da-ayo oo shuux ahi xilligaad ila hadlaysay dhinacii bariga shishe ee ceergaabo ha ahaato gobolka sool ha ahaato iyaga wax wara ilaa hadda wax roob sheegaya
ismaaciil waan la xidhiidhay deegaanadaasi ilaa hadda ma hayno warka sheegay roob ka da-ay dhinacyo kala duwan iyo dad kala duwan deegaanadaasi ku nool oo aan khadka telefoonka la xidhiidhay iima sheegin wax roob ah weli abaarta xaggii sidii bay uga jirta walow meelaha qaar daruur laga sheegaya haddana ilaa iminka warka roob ka da-ay bariga somalilan ma hayo laakiin wararka qaarkood ma kuu sheegayaan in saansaan roob la fili karo oo kale sida daruuro inay dul joogaan oo kale ama jawi roobaad oo kale la dareemayo ismaaciilow haa xaggan saaxil oo sheeh ilaa burco ah daruur waa kadasaan sheegeen uu ka da-a roobka burco xagga bariga somalilan gobolada sanaag iyo sool walow deegaanada qaar sida ceergaab oo kale daruuruhu ka jiraan waama ay hoganayaan saansaan roobna uu muuqdo haddana weli laima sheegin mana hayo warkaa oo inama soo gaarin warkaa in roob ka da-ay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o da magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye oo khadka telefoonkai hargeysa ugu waramayey ismaaciil xuseen farjar dhinaca kalena roobabkan ayaa ka da-ay jabuuti iyo xeebaha badda cas ee geeska afrika ilaa iyo qaybo ka mid ah dalka etoobiya waxayna roobabkani biyo dhigeen jidadka magaalooyinka jamhuuriyadda jabuuti cismaan sacad siciid oo ah agaasimaha wakaaladda saadaasha hawada ee jabuuti ayaa sheegay in roobabkani ay sii socon doonaan maalmaha soo socda sida ay saadaashu muujinayso wariyaha v o e jabuuti ramadaan muuse ayaa waraystay agaasimaha
waa alxamdulilah haddii roob maanta ay novembaruna dhammaan aan xilnay roobkan iminkana waan sii saadaalinay oo khamiistii ayaan xitaan maaragtay samaynay bultaan aan u dirnay wasaaradeeda iyo wasaaradaha qaarkood oo loo sii sheegay in maaragtay saddexda cishe soo socda in roob intuu alla nooga dhigaba aan roobab helayno marka novembarna waa bishii dee inta badan aan roob aan dee sugno had iyo jeer ayay ka mid tahay marka dee waad maqashay dee abaartu soomaaliya iyo inakaba wayna saamaysay soomaaliya roobdoon baa meel kastiba looga dhimashooyin baa jira xoolo iyo dadba marka dee ilaahay waxaa laga sugaya de waa khayrkaas alxamdulilah weyn roobkan ayaamahana roobku wuu sii soconaya dhinacan xeebtoo dhan uu ka wada da-ay ilaa wuxuu hayshaystaa etoobiyana qaar buu ka da-ayaa dhinaca ags maaragtay roobkan sababtiisa haddaan kuu sheegno waxa weeyaan fadad yaalay sud meer ruushka oo isku soo xidhay roobabkii maaragtay waxaa la dhahdo zone de convergence tropicalka isku xidhmay ayaa na siiyey markaa si maaragtay isku siman ah ayuu maaragtay u saameynayaa oo dee inoo saameyda marka laga yaaba inuu casaradii iyo gelika dambe adceedu ay soo baxdo oo dee reeshofmaaga soleerku maarta ku dhaco oo eclersi wax la idhahdo la helo laakiin reprise ba haddana jirta de habeenimo iyo gelika dambe marka waan heli doonaa ayaamahan hadduu ilaahay yidhaahdo dee wixaan ka helnaba roob marka wisaystaa ilaa xag aagagan somaliland iyo etoobiyana waxaan maqlaynaa in inta yare xeebta xeebta somaliland oo dhan waa u hayaa in adugu in yar buu ka hayaa ma badno laakiin dee wuu u hay u hayaa Ee, adugu waxa weeyaan dee khaas ahaan jabuutigeeda waxa weyn uu saameynayaa moogta xeebta iyo buraleyda kusoo xigtaba ilaa de gudaha buu hayaa roobabkanu way sii socon doonaan baad carabka ku dhufatay aduu de ilaa jimcihii kasoo bilow gelinkii dambe ilaa de saaka waa ka da-aya beri iyo sahan dambe inuu saameeyo waa maaragtay waa hubaal marka abaare waa tii lagu jiray kolkaad eegteen khamiistii ba hawadu isbedeshay khamiistii ayaanu aragnay inuu instability maaragtay iyo dee ayna tuseen modeladu iyo previsionyadan maaragtay maaragtaan aragnay khamiistii markii la arkay dee waa ka reactiongii markaaba dee waa bulitaanka in la sii sheego weeyaan waan sii sheegnay marka ayaamahana inuu dee roobku soconayo intan roobku dee hadduu dee ilaahay baada waxaan iska wate dee abaar kaama saarayso inkastuu dee roobku raxmad haddana way dhici kartaa dee raxmad kastiiba haddana dhibaata ay iska leedahay inta yaru maanta magaaladii jabuutiba circulationka way xun tahay oo dirqii baan maaragtay gaadhiyada maaragtay kusoo shaqo tagnay laakiin magaalada iyo xeebteenna si fiican buu ugu dacay hadduu sidaa kusii wadana dee waxa weeyaan waxyaabo badan bay iska dhibaatooyin way leedahay waayo dhulkeenu dhul dee qaadi karta roobab intaas socdaa ma aha.
roobab marka saadaasha kolkaad eegteen mudanayagaa sime ma roobab awoodoodu ee xoog badan tahayba oo biyoba xoog la dhigi doona waxa weeyaan noocan imika roobku waxa weeyaan ma ahayn roobkii onkodada waaweyn watay waa roob biyo uuna waxa weeyaan genre maaragtay waxaa la idhaahdaa eh, pluviogena oo moogtay ashaan markay entre maritimyadana isku xidhay iminka entre maritimkuna uu ku jiraa halkan moogtay efeegiisu Eh, marka waxa weyn roob dabayl xoogan aan wadan biyana dhigaya oo dee iska maaragtay hagaagsan moogtay dhulkan aad maaragtay rays ku samaynayo laakiin roob weyn oo kii onkodada watay buuraha markaad u gaadho waad la kulmi kartaa gudaha wuu noqon karaa laakiin weli hadda ma arkayno ta kale waxa weeyaan dee markuu sidaa roobabku ku doo dee dhulka qaboobaya oo hawada qaboobaysa waxaa laga yaabaa in maaragtay gudaha territoirkeenna laga dareemo qabow aan qabow iyo caadiga aan haynoo dee deja waa jilaal baan ku jirnahay dhaxan dadku ay dareemaan oo siyaada oo xoolihi dadkaba dee saameyn kara maogtahay taa is hala ogaado iyada
aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse oo wareysanayay cismaan sacad siciid oo ah agaasimaha wakaaladda saadaasha hawada ee jabuuti